madashan oo ay ka qaybgelayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka xildhibaano wasiiro bulshada rayidka iyo erga ka socota beesha caalamka ayaa waxaa dahfuray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aad uga codsaday madaxda inaanay fursaddan qaaliga ahi ku lumin muran iyo isqabqabsi uu haddaba shirku ku bilowday kaasoo ku dhowaad laba saacadood dib u dhigay bilaabashada kulanka maanta muran iyo doodo iyo isqabqabsi iyo faro isku fiiqfiiq yaynaan maanta mar kale ku luminin in wakhtiga uu haddana na seego waa la soo dhaafay xilliyadii qaraaraa ee taladeennu dibadda noogaga imaan jirtay maanta waxaan ku tashanaynaa dalka gudihiisa waxa tashanayana waa soomaali waxa barnaamijyada samaysanaya qaabka loo tashanayo samaysanaya waa soomaali way mahadsan yihiin saaxiibadeenna caalamiga ah ee mar walba nala garab taagan taageerada farsamo taageerada maaliyadeed taageerada tasiilaadka sidii aan wax u qabsan lahayn ah laakiin dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan maanta tacabku ayaga ayuu u go-an yahay ayaga ayaana laga rabaa sidoo kale waxaan rabaa dadka inaan u sheego xor fikirkaaga waxay madashaan laakiin walaalan waxaa isugu nimaday inaan isku soo dhowaano oo ay isku keen keento fadlan aan ka ilaalino wax kasta oo na kala jiidayo na kala fogaynayo ku kala leexanayno wadooyin kala duwan aan ku qaadayno aad iyo aad ayaan u codsanayaa muhiimadda madashan ayaa ah inay ka tala bixiso qaabka ugu habboona ay doorasho dalka uga qabsoomi karto sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka maadaama la ysla gartay in xilligan aanay doorasho qof iyo codkii a waddanka ka dhici karin waxaana talooyinka hadda miiska saaran ka mida sida ku cad ajendaha madashan labada maalmood soconaya in xisbiyo siyaasadeed dalka laga dhiso islamarkaana ay ergooyinka u matalaya dadweynuhu soo doortaan haddii ay adkaato in maamul goboleedyada hadda jira iyo kuwa dhabbaha soo hayaba ay samaystaan ergo wax dooranaysa oo soo xusho xubnaha baarlamanka in qaab degmo ku salaysan xildhibaanada loo soo doorto oo qiyaastii degmo walba oo ka tirsan degmooyinkii saddex iyo sagaashanka ahaa ee uu maxamed siyaad barre ka tegey ay soo doorato saddex xildhibaan amaba in haddii intaasoo dhan ay suurtagal noqon weydo ay ergabeeleedyo xildhibaanada soo xulaan si la mida sidii laba kun iyo laba iyo tobankii baarlamanka hadda jira lagu soo xulay laakiin tirada la badiyo madaxweynaha soomaaliya ayaa hadalkiisii furitaanka ahaa ku sheegay in ujeeddadu ay tahay in horay loo socdo ee aan dib loo noqon waxaan u digayaa haddana inta laga yaabo guulahaasi inay dhibsanayaan guulahaasi inay guuldarro u fasiraan isku dayaya inta mar walba in ayna tusiyaan waxa noo dhiman oo ay naga qariyaan wixii aan qabsannay inta jecel aad iyo aad ayaan ugu caqli celinaynaa waxaanu mar kale u digaynaa kuwa mar walba jecel boogihii beryihii iyo sannadihii lasoo dhaafay daqaradii dadkeenna isgaarsiiyeen kuwa inay dhiijiyaan oy xogaan oy xatxateeyaan jecel waxaan leenahay soomaaliya waa ka soo gudubtay xilligaa madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa isna aad ugu dheeraaday ka hadalka shaki la xidhiidha in qaar ka mid a madaxda hadda jirta ay isku howlayaan oo keliya in ay xukunka dib ugu soo laabtaan iyagoo aan ka fekerin halka aayaha ummadda u hagaagsan wixii aan annagoo awoodna aan uga tagno rabitaan qofeed waxay keeni karaan xusuus xanuun badan ee ku timaada siyaasadda mustaqbalka dalkeenna si loo gaaro siyaasad midaysan oo inoo horseeda doorashooyin heer qaran waxaa lagama maarmaan ah inaan isu tanaasulno oo aan wada galno mucaahado ina wada anfacda cid siyaasad marooqsi wax gaar ah ku qabsan kartaa ma jirto ee aanu badarkeenna wada jir u wada haadsanno cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha galmudug ayaa rajo ka muujiyey in guul ay shirkan ka soo bixi karto maadaama horumarro ififaalo wanaagsan xambaarsan sannadihii ugu dambeeyey la gaarayey sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii dadka soomaaliyeed inay ku tallaabsadeen guul aada u weyn oo ay ahayd markii ugu horreysay ee dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisay dalka gudihiisa maadaama marka afar sano ka hor saddex sano ka hor lagu guulaystay tallaabadaas weyn la qaaday mar walba marka ka dambaysana tallaabooyin isxiga oo horumarho xagga siyaasadda ah la qaadayay waxaan runtii annaga u aragnaa in laba kun iyo lix iyo tobankana guul tii laba kun iyo labaiyo tobankii ka weyneyd in la gaari karo hanaan doorasho oo taas ka qurux badanna in la xaqiijin karo oo la gaari karo ayaan aragnaa waxaan runtii soo jeedinaynaa in cabsida iyo dareennada kala duwan ee jira ee laga gudbo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa isna ugu baaqay dhammaan madaxda shirkan fadhisay in ay maanka ka saaraan in ay awoodda maroorsadaan oo ay isku dhabarjebiyaan sidii ay kursiga mar kale ugu soo laaban lahaayeen taa beddelkeedana loo wada guntado sidii dalka loo bambixin lahaa inta mas-uuliyiinta ee ka soo jeeda dhinacaan hadda aan fadhiyo nin waliba damaca uu qabo ee siyaasadeed iyo laba kun iyo lix iyo toban isagu rajada uu ka qabo intuu meel dhigto ha ka hadlo oo prioritiga ha siiyo maxaa soomaalida dan u ah oo laba kun iyo lix iyo tobanka xaggeen mari karaa oo doorashadu say ku dhici kartaa haddii aniga micyaarka aan wax ku cabiraya uu noqdo laba kun iyo lix iyo toban seed adug ku iman kartaa oo seed kusoo noqon kartaa oo xageed wax ka bilaabi kartaa waxa laga yaaba ra'yi kastoo kastoo la ii keeno iima dhadhamaya ani waxaa ii dhadhamaya midka aniga dantaydu ay ku jirto shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo isaga lafahaantiisa farta ku fiiqay in hadda uu dalku ka wanaagsan yahay xilliyadii kale ee uu horey u soo maray ayaa isaguna xusay in kala shakiga meesha laga saaro oo loo wada guntado sidii arrintan loo guulayn lahaa ilaahay baa mahad iska leh haddii aan maanta aan ka hadlayno danaheenii gaar ahaan danaha soomaaliya loogana hadlayo meesha looga hadlayona ay tahay magaalo madaxda muqdisho kolbuun haddaan dhaannaa intii horeo lasoo maray inkastoo haddii xiliyadan la gaaro oo kala guurka la gaaro kala shaki iyo dareen oo iska jiro haddana waxaan leenahay ayadoon la kala shakin sidii mashruucan cid walba intii kaga aadan dowladnimada soomaaliya sidii lagu xajin lahaa in isla xaqiijino annagoo ka fakerayno aayaheena dambe gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo la hadlayay madaxda maamul goboleedyada ayaa ka dhawaajiyey in dalku uu dastuur leeyahay islamarkaana aanan brotokool dambe lagu dhaqi doonin isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in xilligoodii uu dhammaaday wixii la odhan jiray saxiixayaal dhowra oo go'aan ka gaara masiirka dalka baarlamankuna uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda meelmarinta wixii madashan ka soo baxaa waxa la yidhaahdo brotokool oo lagu dhaqayo dalka ma jiri doonto taa waxa ay khilaafsan tahay dhaqan dastuureedka tan xigtana saxiixayaal anigu diyaarumi inaan noqdo madaxweynahana diyaaruma inuu saxiixo noqdo baarlamaanaa joogo saxiixayaal wax la yidhahdana ma jirayaan marka saa daraaddeed wax alla wixii aad gaaraysaan go-aanka aad gaaraysaan ha loo ilaasho in dastuurka ay waafaqsan tahay golaha shacabka wuxuu iyo baarlamaanka federaalka wuxuu diyaar u yahay go-aan kastoo aad gaartaan hadduu dastuurka waafaqsan yahay kheyr haddii soomaali isku waafaqday oo magaciisa dastuurka aan waafaqsanayna waxaa diyaar loo yahay in dastuurka la waafajiyo taas waa commitment oo baarlamaanka idinka qaadayo waxaa kaloo madasha ka hadlay wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan nicholas key gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ku hadlayay afka labada gobol ee maamul usamayntoodu ay hadda socoto iyo madax ka tirsan bulshada rayidka jacfar kukaay v o a muqdisho